asalaamu calaykum yaali sida loo yaqaano dadka badankii ay u garanayaan waa program loogu talagalay dhalinyarada africa subsaharian africada ka socota ka yar shan iyo soddon jir ka yar si loosi loo horumariyo xirfadaha shaqe ee dhalinyartaas programkan yaalina wuxuu ka yimid madaxweyne obama oo programkan isagu iska lahaa maxay ahayd himiladiisa oo bilaabay labadii kun iyo afartii markuu has waayo adig maxaa lagugu xushay marka maadaama dhalinyaro badan oo reer jabuuti ah lagaa soo xushay
wallaahi de waxaa jirta dee horta waa criteria waxaa la yidhaaho dee horta laga qayb galo ayaa jira programka hab lagu xusho ayaa jira habkaa dee waxaa jira dad oo maxay ahayd na su-aalayay oo eegayay maxay ahayd shaqadeeda iyo khibradda shaqo iyo iyo himiladooda iyo waxaa eegayay kadibna dee iyakaa dee na kala saaray oo dee sidaa baan kusoo galay marka keligaa ka socday dalka aan jaarka nahay ee walaalahaan nahay ee jabuuti
xaggan magaaladan virginia jaamacaddan aan joognay iminka william and mary keligey baan nahay laakiin toban baan nahay jabuuti shan hablood iyo shan inamood ayaan nahay markaas nin iyo meel buu joogaa mid iyo jaamacad buu joogaa maraykanka dhexdiisa dad soomaali ah maaragta dhalinyaro ka timid xagga soomaaliya
soomaali wallaahi waxaan arkay laba gabadh iyo wiil aan ku kulannay airportka markaan airportka markaan kasoo degay washington lix iyo tobankii juun ayaan arkay wiil iyo gabadh iyaguna meel kala aadayey laakiin xaggan aan joogo wallaahi wax soomaaliya ka socda ma jiro laakiin inaan sooma wiil soomaaliyeed oo cabdi la yidhaahdo isaguna kenya ka socda ayaa ayaan isla joognaayo marka barnaamijka inta uu socday waxyaabihii loogaga hadlayay ee xoogga lagu saaray ma inoo sheegi karta
wallaahi barnaamijkuna qayb qaybo badan buu lahaa qaybo badan buu lahaa qaybo cashiro ah oo khaas annaga noo aha qayb kale waxay ahayd side visit wax la idhaaho oo booqasho aan booqanaynay goobo maraykanka ku yaalla oo oo taariikhiya iyo aan siyaaranaynay wallahi horta aan programku horta program aad u culus buu ahaa oo subaxii aan ka bilaabaynay sagaalka subaxnimo ilaa habeenka toddobada habeenimo marmar sideedda habeenimo aan dhameynaynay intaasna waxaan ku jirna jaamacadda iyo cashir iyo iyo workshop iyo presentation iyo ayaan ka qayb ayaan ayaan ayaan ayaan wadnay casharadaas aan qaadanaynana de waxay ku saabsanaayeen de nin kastaba shaqadiisa iyo de wuxuu uu programka ugu yimiday imise maalmood ayay idin socdeen casharadaas iyo barnaamijyada
hadda waxaan dhammaynaynaa maanta maanta haddeed waan soo xidhnay caawa la xidhi doonaa markaa shan toddobaad ayaan soo wadnay shan toddobaad lix toddobaad ayaan soo wadnay toddobaadkan markay dhammaato markuu dhammaado sabti ayaan aadi doonaa washington annaka shan iyo labaatanka xaggan jooga virginia kaas ahaana magaaladan williamsburg jaamacadda mary william and mary markaas waxaa laiskugu iman doonaa xagga d c dhammaan kunkii dhalinyaro ee africa ka socdo o dhan oo xagga madaxweyne obama lagu yeelan doono shirkii weynaaye samad loodhan samadkii waaya adiga waxyaabihii aad soo bandhigtay ee aad la soo shartagtay maxaa ka mid ahaa ee aad u soo jeedisay dhalinyarada kale ee ka timid africa anigu dee waxaan horta ka socdaa waxaan u shaqeeyaa wasaaradda horumarka horumarinta haweenka iyo qoyska ee jabuuti ayaan u shaqeeyaa xaggaa ka ahay mas-uul markaas wax de shaqadeeda ku saabsan unbaan unbaan xagga la yimida oo sidii de horumarinta dhaqaalaha ee haweenka iyo horumarinta bulsho ee haweenka ay ku saabsan ayaan la yimid waaya ugu dambeyntii inta uu socday barnaamijkan waxyaabihii aad ka baratay ee aad is leedahay oo aad la tegi doontaa wadankii oo aad la qaybsan doontaa dhalinyarada reer jabuuti maxaa ka mid ah wax badan baa ka mid ah maxay ahayd waayo aragnimo aan ii biiray wax badan oo khibrad aan ii biiray xagga cashirka ah wax badan aan ka bartay xaggan sida loo maaraynta xafiis xafiiska xaggan khibraddana wax badan aan ka bartay oo networking aan sameynay dhalinyarada saddexgal aan sameynay dhallinyarada africa waxaan ku sheegilanay inaan nahay xaggan toddobiiyo toddobiyo toban wadan oo africa ah ayaan xaggan ku joognaa marka shan iyo labaatan baan nahay oo ka socota toddobiyo toban wadan oo africa ah oo nin kastaba dee ninka kale ka duwan yahay oo dee khibrad isa uu la socdo markaas khibradda aan iswadaarsanay iyo cashiradii aan qaadanay iyo xabkii loo shaqeynayay mareykanka aan aragnay wax badan ayaa noo ziyaaday